howlgaladani beryahan o dhan ayay socdeen oo ay ka socdeen gobolka shabeellada hoose deegaanada xeebta ah ilaa iyo wadada laamiga ah ee xiriirisa magaalada abdowey ilaa iyo shalaanbood howlgaladii ayay qeyb uu ka yahay kan marka laakiinse waa mid dhanka ilaa iyo webiga la aaday hadeertaan marka nimankii nabadjidka ahay ayaan xog waxaan ku helnay in ay sameynayeen isku diyaarin inay qaraxyo iyo dhibaato ay dadka u soo maleegaan shacabka soomaaliyeed ay doonayaan inay ka fuliyaan gobolada dalka magaalooyinkooda waaweyn marka howlgalkaasi wuxuu ahaa mid lagu beegsanayay raggaasi wax soo abaamulayay oo qaraxyada iyo dhibaatadaas soo maleegayay marka wuxuuna kusoo dhammaaday jawi aada iyo aada loogu guulaystay waana la burburiyey hubkii iyo meelahii ay ku diyaarinayeen gudoomiye waa laga soo qabtay howlgalka waxuu ahaa hadafkiisa degmada aqdheegle magaalada aqdheegle ayuu ahaa nimanka ayaa waxay ku sameynayeen qol meesha ku yaalay guri ku yaalay waxay ku diyaarinayeen qaraxyo oo waxyaabaha qarxo ay doonayeen inay magaalooyinka usoo qaataan ay gawaari kusoo qaadaan ay ku dadkana masaakiintan ay ku dhameeyaan ay ku laayaan marka howlgalka meeshaas ayuu hadafkiisa ugu weyn ahaa meeshii qolkii ku yaalay magaalada awdheeglana meeshaas ayaa lagu burburiyey wax alaalada soo yaalay oo qaraxayeyna meesha lagu burburiyey qayb kamidana waaba lasoo qaaday oo dhanka magaalada muqdisho ayaa loo soo qaaday sidoo kale meel kale oo waxaa jirtay oo ay ku qaadayeen in lacagaha canshuurta baadana shacabka laga qaado iyadana waa la burburiyey oo meeshii sindaqadii meesha ku taaleen waa la burburiyey wixii u yaalay oo documentkii ay wax ku qaadayeen dadka lacagta u qaadayeenna qayb kamidana waa la gubay qaybna waa lasoo qaaday